إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii cumdat اlaxkaam lilimaam abi moxamed cabdulqani bn cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala waxaan soo gaarnay xadiidkii sumayi mowla abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaarith ibn hishaam can abi saalix asamaan can abi hurayra ee ka hadlaayey adkaarta ka danbayda salaada waxaan soo gaarnay xadiiskaas dhexdiisa ayaan ku jirnay iyadoo fuqarada muhaajiriintu ay u dacwoodeen rasuulka alleh sala allahu caleyhi wasalam ayagoo ka cabanaya in looga dheereeyey jannadii markaasna rasuulku sala allahu caleyhi wasalam uu ku irshaadiyey adkaartan oo waxa weeyaan salaada ka dambeyda oo soddon iyo saddex goor inuu subxaanallahi yidhaahdaan ama soddon iyo saddex goorna ay allahu akbar yidhaahdaan soddon iyo saddex goorna alxamdulilah yidhaahdaan oo sagaashan iyo sagaalkaas ay akhriyaan boqolna waxaa looga dhigayaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir marka way tageen fuqaradii waana ay aqriyeen adkaartii walaalahood hantiilayaalka ahana way soo laabteen wayna ogaadeen dikrigan iyo cibaadada nabiga sala allahu caleyhi wasalam uu baray saxaabada waana akhriyeen ayaguna sababtoo aha ma ahayn dad oo ayagu u go-ay suuqa ee waxay ahaayeen dad cilmiga iyo camalka waxa weeyaan kula tartamaya kuwa fuqarada ah oo cilmiga siday kuwaas u qaadanayaan u qaadanaya uguna dhaqmaya hantidana u dheeraad tahay oo waxa weeyaan shaqaysta si ay naftoodana u anfacaan ummadana u anfacaan marka abu saalix wuxuu yidhi radia allahu tacaala canh wuxuu yidhi abu saalix waa taabiciye farajaca waa soo laabteen fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodiia soo laabteen oo nabigay ku soo laabteen fa qaaluu waxay yidhaahdeen samica way maqleen ikhwaanunaa walaalaheen ahlul amwaali ee maalyaalka ehelka u ahaa cuqdad uma hayaan xaasinimada uma hayaan walaalaheenna ayay leeyihiin jacayl iyo maxabo ayay u muujinayaan laakiin qof walbaaba wuxuu u degdegayaa oo u hormarayaa ilaahay raalli ahaanshadiisa iyo jannada taas ayaa waxa weyn loo kala tartamaya laakiin cuqdad iyo xaasinimo ma taalla meesha waxay yidhaahdeen samica way maqleen ikhwaanunaa walaalaheen ahlul amwaali maalyaalka eelka u ah bimaa facalnaa waxaan samaynay fa facaluu waa sameeyeen midlahu isagoo kale fa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam daalika kaasu fadlullah waa ilaahay fadligiisa yu'tiihi wuxuu siiyaa man yashaau qofku doono arrinkaas waa fadli ilaahay inuu ilaahay u jamciyo diinka iyo adduunyada qofka waa fadli ilaahay qofkuu doonuuna samaynay siinayaa waa qayb qaybin ilaahay ku sabra marka qaala sumayu wuxuu yidhi faxadadtu waxaan u sheegay bacda ahli ehelkayga gobol ka mida bi hada alxadiidi xadiidkaanaan u sheegay aan abu hurayre ka soo maqlay oo adkaartan la akhrinayo fa qaala bacdigii waxay yidhaahdeen wahimta adaa ismoodsiiyey oo sidaas laguguma soo sheeginoo laguguma soo sheegin tusabixuuna wa tukabiruuna wa taxmaduuna saas laguguma soo sheegin inamaa wax kale maan qaala wuxuu ku soo yidhi laka adiga tusabixu llaha allaad u tasbixsaydaa halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex goor wa taxmadu llah allaad mahdinaydaa halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex goor wa tukabiru llaha allaad weynaynaysaa halaathan wa halaathiina soddon iyo saddex marka qaabka loo akhrina unbaa kala duwana waa isla intii laakiin asagu meeshii uu ka yidhi tusabixuuna wa tukabiruuna wa taxmaduuna dubura kula salaatin dubura kulli salaatin halaatin wa halaathan wa halaathiin ay ayagu waxay leeyihin may sidaas loo akrin maayo subxaana allahidaa marka hore soddon iyo saddex la akrin alxamdu lilaahida soddon iyo saddex allahu akbarna soddon iyo saddex marka intaasay ii sheegeen uu yidhi fa rajactu markaasaan ku laabtay ilaa abi saalix abi saalix ayaan ku laabtay fa qultu lahu waxaan ku soo idhi daalika arrinkaas la ii sheegay sumaya wuxuu yidhi fa rajactu waxaan ku laabtay ilaa abi saalix fa qultu lahu waxaan u sheegay daalika warkaas ayaan ku idhi fa qultu lahu waxaan ku idhi daalika arrinkaas oo ah ehelkaygiyaa igu qabsaday ehelka waxa weyn guriga jooga ee caruurta iyo dumarka iyo dadku waa dad wada cilmiga u dadaala oo wada ahlucilmiya ee waxa weyan dad oo diintooda ka martiya ma ahan marka waxaan idhi uu yidhi ehelkii waa igu qabsadeen oo waxay yidhaahdeen qaabkaana loo akrin fa qaala abu saalix wuxuu yihi qul waxaad tidhahdaa allaahu akbar wa subxaan allah alxamdulilaahi dheh saas u akhriso allaahu akbar wa subxaan allahi alxamdulilah xataa tabluqa ilaa aada gaarto min jamiicihina dhammaantood halaatan wa halaatiina soddon iyo saddex ilaa aad ka gaarto oo waxa weeyaan allaahu akbar wa subxaan allah alxamdulilah halka tiri soddon iyo saddex markaad gaarhsiido sagaashan iyo sagaal sidaasay kugu noqonayaan marka qaabkan uu abu saalix uu yidhi u aqri iyo qaabkaas hore ehelkiis u sheegeen labaduba sawaab oo qaabkaasna xadiiska saxilmuslimka sidaasay ugu sugan yihiin marka labada qaab midkaa rabtaad u aqri kartaa subxaana allah inaad soddon iyo saddex goor aqrido alxamdulilahi soddon iyo saddex allahu akbar soddon iyo saddex iyo inaad isku qabato saddexdooda hal mar inta aqrido aada soddon iyo saddex gaarsiido dhammaantood markaasna boqolkaaad uga dhigto waxa weeyaan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir xadiidkan waxaan ka baraarujinaynaa qeybta ugu dambeyd oo ka bilaabata qaala abuu saalix intaas bukhaari ma uusan warin muslin ayaa la gooni ah weliba iyagoo mursala ayuu wariyey qeybtaas iyadoo mursala ayuu wariyey laakiin riwaayad kale ku timida mutasilaa haduu xadiiska kalena la socdo wej kaleetay ku soo aroortay arrintaas cabdi bni xumeyd cafwan waxaan dhihi tagay xaafid ibni xajar alasqlaani fatxulbaariga ayuu ku baraarujiyey sarkashina nukadka ayuu ku baraarujiyey xumeydina wuxuu ku baraarujiyey aljamcu bayna saxiixayni dheh marka waxaan kaloo xadiiskan aan rabnay inaan baraarujinno masale aada u muhiim ah oo waxay tahay dad badan adkaartan way aqriyaan laakiin sidaan sawaabka uma tiriyaan oo waxaa dhacdo soddon iyo saddexdii iyo soddon iyo saddexdii iyo soddon iyo saddexdii inay mararka gobol ka badiyaan ama ay ka nuqsaamiyaan mana ahan taasu wax sharci ah sida sharciga ah waxay tahay inaan waxna laga badin lagana yarayn sababtoo ah waxa weeyaan waa tacabud adkaartan soddon iyo saddex waxa looga dhigay oon soddon iyo afar looga dhigin soddon iyo saddexna aan looga dhigin lama garanayo ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa inuu qofku ku taqayudo oo uu ku gaabsado intii nabiga uu ka soo gaaray sala allahu caleyh wasalam cadadka sharciga oo uu nabiga ka soo gaaray qofku waa inuu ku gaabsado sidaas ayaa sharci ah lagamana badi karo lagamana yaray karo haddii kale cadadkii nabigu uu sheegay wax xikmada iyo wax macnaa oo inaysan ku fadhin ayaa kasoo baxayda haddii si kaleto loo yidhaahdo marka waa in sidii nabiga looga soo gaaray sala allahu caley wasalam loo aqriyo sidii nabiga looga soo gaaray waa in loo aqriyo oon waxna lagu darin waxna laga jarin oo qofka isagoo xisaabtamaya uu aqriyo alxadiidu athaani wathalaahuuna bacda almia xadiiska soddon iyo labeeyo boqol ka gadaal marwiyun waxaa laga wariyay can caaishata radia allahu canhaa ana nabiya nabiga sala allahu caleyhi wasalama sallaa waa tukaday fii khamiisatin go go-aasoo lahaa isaga u sugnaatay go-aasoo fii khamiisatin go ayuu ku tukaday go-aasoo lahaa go-a ay u sugnaatay aclaamun daliigtimo go- daliigtima leh ayaa nabigu ku tukaday sala allahu caleyhi wasalam oo abijahmin in la dhihi jiray uu usoo hadiyeeyey fa nadara nabigu waa fiiriyey ilaa aclaamiha midabyaalkeeda midabyaalkeeda ayuu fiiriyey nadratan fiiro mara hal mara ayuu fiiriyey falama nsarafa markuu salaadii ka gadoomay qaala nabigu wuxuu yihi idhabuu la taga bikhamiisati go-ayga haadihi oo tan ah ilaa abijahmin abijahmin u geeya waatuunii iiga keeno iila imaada biambijaaniyati abijahmin abijahbi ambijaaniyadiisi ii keena fa innahaa midan oo khamiisadaahu alahadni waa i mashquuliday aanifan mar dhoweed can salaatii salaadaydii iga mashquuliday waxa weeye xadiidkan caaisha radia allahu tacaala canhaa waxay nooga waramaysaa nabiga sala allahu calayhi wasalam sidii uu u ilaali jiray salaada khushuuceeda waxaa u soo hadiyeeyey maro nin saxaabiya oo la dhihi jiray abujahmin cubayd ibni xudayfa alqurashi alcadawi oo fatxulmaka islaamay oo aada u cimriyey oo khilaafadii cabdullaahi ibni zubayr dhexdeeda dhintay khilaafadii cabdullaahi ibni zubayr dhexdeeda dhintay ayaa mare usoo hadiyeeyey marka markuu maradii u soo hadiyeeyey maradii waad xirtay nabiga sala allahu calay wasalam salaaduu ku tukaday markaa maro qurux badan aheedoo deliigtimo lehe nabiga sala allahu caleyh wasalam ishiisa ayuu mar ku dhuftay calaamadihii iyo midabkii ayaa ishu mar waxa weeyaan uu la raacay markuu salaadii ka baxay nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi maradan qaada u celiya abijahmin mid oo waxa weeyaan ad adagoon midabyadan lahayn iiga keena marka taas waxaad dareemaydaa shayga ugu qaalisan ee la ilaalina la waardiyeynaa waa in salaada khushuuceeda lagu dadaalo oo la waardiyeeyo la ilaaliyo waa shayga ugu qaalisan sababtoo ah haddii waxa weeyaan indhuhu meel aadaan way la aadayaa qalbiguna qofku laba qalbi ma laha oo laba caqliyuu ku kala shaqeeya ma laha sidaas darteedaa la rabaa qofku mar walba inuu fiirinayo eegayo meeshii uu ku sujuudayey oo uusan meel kaleeta fiirin ilaa imaamkuu fiiri karaa iyo meeshuu ku sujuudaa labadaasuu fiiri karaa haddii oo waxa weyan uu ataxiyaadayana fartaas uu ilaahay ku waxidayo oo uu taagayo oo uu ishaarayo taasna wuu eegi karaa marka qofka muuminkaa taas ayaa laga rabaa inuu meel kale uusan eegin si qalbigiisu uu salaada ugu xirnaado oo ugu khushuuco marka wax kasta oo asbaaba oo salaadaas khushuuceeda wax u dhimayana waa inuu ka fogaadaa waxa wax u dhimaya marka ugu horeeya waxaa ka mid a ugu dhibka badan waxa weeyaan masaajida la qurxiyo derbiyaalkeeda saas darteeda mamnuuc weeye masaajida derbiyaalkeeda oo la dharxo oo la qurxiyo oo la dhaldhalaaliyo sababtoo ah maqsadkii masjidka loo dhisay kasoo horjeedaa maqsadka ilaahay masaajidkiisa loo dhisay masaajidan waxaa loo dhisay in ilaahay lagu weynayo lagu tukado salaadana shayga ugu qaalisan waa khushuuca khushuuciyay baabi'inayda marka masaajida derbiyaalkooda iyo maxaariibtooda mixraabyaalkooda macnaha maxaariibtooda waa in laga ilaaliyo laga fogeeya quruxda iyo dhaldhalaalka kala duwan iyo nalaalka kala duduwan oo cagcagaarka gadgaduudka lagu sharxo in wax lagu qoro waxaas dhan way laga fogaadaa derbi caadiya laga dhigo oo aan indhaha soo jiidanayn sidaasoo kale salliyaalka goglaha la dhigayo masaajida amaad gurigaaga kula tukaydo gogol iska caadiya oo hadday hal midab leh in laga dhigo weeye oo goglo waxa weya dhaldhalaal iyo midabyo kala duwan oo qurux badan leh hadday noqdaan iyaguna sidiioo kale u dhibayaan xataa marada aada xiran tahay oo waxa weeyaan quruxda badan laftirkeeda salaadii dhibaysa waxaasoo dhan salaada way dhibayaan maqsadkii ugu qaalisanaye khushuuc ayayna la dagaalamayaan marka waa in waxaasoo dhan laga fogaado marka nabiga sala allahu calay wasalam salaadii markuu ka baxay hal mara ayaa nabiga ishiisu ay ku dhacday intaasu marka halkaas maroo isha ay dafto waxba ka dhibi mayso markaasuu nabigu yidhi idhabuu la taga bikhamiisati haadihi waxa weeyaan go-aygan la taga ilaa abijahmin u geeyo ula taga waa ninkii usoo hadiyeeyey waatunii iila imaada biambijaaniyati abijahmin abijahmin ambijaaniyadiisii ii keena waa mare oo adag oo aan midabyadan lahayn taas ii keena muxuu saas u leeyahy nabiga sala allahu caleyh wasalam oo uu leeyahy mare iiga keena waxa weeyaan nabiga khuluq wanaagiisa iyo dhaqan akhlaaq wanaagiisa iyo mucaamalo wanaagiisay ka mid tahay saxaabigan marada waa usoo hadiyeeyey hadduu usoo hadiyeeyey hadduu nabiga sala allahu calay wasalam markuu dhibkan kala kulmay u dhihi laha maradiisa iiga geeya maradiisa hala iiga geeyo oo maradii nabigu waa kuu soo dhiibay la yidhaahdo qalbigiisaa xumaa lahaa maxaa dhacay muxuu iigu soo celiyey laakiin hadeer hadduu yidhahdo maradan nabigu wuxuu ku yidhi middan maahan midda heblaaha iisoo dhiibo wuxuu dareemayaa middaas kale nabigu inuu jecel yahay oo uu ogaaday intii uu nabigu jeclaa waa kusii farxa markaasu taas usoo dhiibaa qalbigiisuu ilaalina marka waa hadiyada laguu soo hadiyeeyey inaad aqbasho sidaas weeye hadyiga nabiga sala allahu caleyhi wasalam dadkana quluubtooda la ilaaliyo nabigu marka ciladiiu kusii daray si uu u fahamsiiyo markuu xugun sheego ciladu marar badan ku dari jiray taasna dumaaniino iyo xasil qalbiga ayay dadka u keenaysaa oo qofka dadka ka dambeeyana xukunkaas waxa weya way ka faa'iidaysanayaanoo alxukmu yaduunu maca cilatihi wujuudan wa cadaman sida qaacidadu ay tahay xukunku ciladaas meel alla meeshii laga helo xukunkii waa laga helayaa wax kasta oo salaada mashquuliya waxa weeyaan waa in laga fogaado siduu maradaas nabigu uga fogaaday sala allahu caleyhi wasalam fa inahaa maradu alahadni way mashquuliday aanifan mar dhoweed can salaatii salaadayda ayay iga mashquuliday marka waa arrin aada u muhiim ah baabuljamci haadaa kanuu baabuljamci kulmintii u baab yahay bayna asalaatayni laba salaadood la jamciyo fi safari safarna lagu jamciyo halkan waxaan ka gelaynaa laba salaadood in isku mar la tukado salaadaha marka ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ay ka mid tahay shan salaadood shan waqti ayay asalka lahaayeen laakiin ilaahay weynaa naxariis uu ummadda u naxariistay oo uu u fududeeyey waxa weeyaan marar badan oo ay ku timaado culays dadka ilaahay wuxuu u ruqseeyey in waxa weeyaan salaadihii la jamciyo waxa ugu horeeya ruqsadaas marka safarka markii safar layahay safarku waa iska dhib badan yahay marka waxa weeyaan dadka markay safraan waxaa sharci ah salaadaha inay gobol ka mida kulmiyaan oo hal waqti ku wada tukadaan salaadaha la jamcinaana waxa weye duhurka iyo casirka labadooda waqti mid ka mida in lagu jamciyo oo jamac taqdiima oo horumarina la tukado oo waxa weya duhurkii oo kale qofku intuusan socon oo socod bilaabin hadduu meel degan yahay uu duhurkii iyo casirkii isku tukanaa markaasuu iska soconaa xataa waxaa dhacda ilaa ceshay inuu socdo intaas wax salaada uusan tukan oo safarkiisa xor u yahay oo waxa weyan hadduu inta duhurkii isku jamciyo casir iyo duhur waxa weeyaan maqribkiina ta'khiiriyo dib u dhigo ilaa ceshi caawa meeshu rabo markuu tago uu ceshihii maqribka isku tukan karaa marka fududayn ilaahay weeye marka wuxuu kaloo samayn karaa jamcu ta'khiir oo haddii duhurkii oo kale waqti socod ugu soo aado dib inuu iskaga dhigto oo markay casirkii la gaaro uu labadii salaadood isku tukado marka weyan maqribka iyo ceshana waa kadalika sidaas oo kale jamcu taqdiim inuu ku sameeyo waqtiga maqribka ku wada tukado iyo jamcu taakhiir inuu ku sameeyo oo waqtiga ceshaha ku wada tukado iyadana khiyaar ayuu uleeyahay waana raxmad ilaahay alxadiiu thaalithu wa thalaathuun alxadiidu thalith wa thalaathiin xadiiska soddon iyo saddexeyo bacda almia marwiyin waxaa laga wariyay can cabdilaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi kaana rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yajmacu mid kulmiya fi safari safarka dhexdiisa bayna salaati duhri waalcasri salaada duhur iyo casirka ayuu kulmi jiray nabiga sala allahu calayhi wasalam salaada duhur iyo casirka nabigu waa kulmi jiray waa jamci jiray labadaas waa isku waqtigu tukan jiray marka taqdiim iyo taakhiir labadaasu mid u jamci jiray idaa kaana markuu ahaado calaa dahri sayrin socod dushiisa markuu socod ku jiro oo uu socdo oo uu musaafirka uu yahay nabiga waa jamci jiray labadaas salaadood oo ama waqtiga duhurku iskugu geyna ama waqtiga casirka wayajmacu waa jamci jiray bayna almaqribi maqribka iyo walcishaa ceshaha labadaasna waa jamci jiray labadaasna oo ayagana ama taqdiimu ku samayna waqtiga maqribku ku wada tukan ama waqtiga ceshaha badanaana sida uu yeeli jiray waxay ahay haddii waqtiga duhurkii marka la joogo had isagoon weli safarkii dhaqaaqin oo aan gudagelin socod haddii duhurku galo duhurka iyo casirka ayuu iska jamci jiray haddii waqtiga duurku ku soo aado socodna socodka ma jooji jirinna nabiga sala allahu caleyh wasalam dib u dhigi jiray oo iska soco jiray markaasuu casirka ku jamci jiray maqribka iyo ceshana sidoo kale waqtiga maqribka hadduu ku soo aado iyadoo la socdo waxa weya maqribku dib iskaga dhigi jiray hadhow ceshaa isku jamci jiray haddii meel iyadoo la degan yahay intuusan dhaqaaqin maqribku galana waxa weya maqribka iyo ceshaha ayuu hore usoousoo deji jiray o u jamci jiray marka si walba waa u banaanta nucyaalkaas hal mid ma bannaan tahay qofkii musaafirka ahaa meel ayuu degay hadda markaas mana socdo laba maalmood ama maalin iyo meel inuu iska deganaadu rabaa ma jamci karaa nacam waa jamci karaa waa jamci karaa nabigeena suuban sala allahu caleyhi wasalama duulaankii oo tabuuq mucaad ibnu jabal wuxuu leeyahy nabigaan la baxnay sala allahu caleyh wasalam caama tabuuq marka marka maalin maalmaha ka mid a salaadiiu dib u dhigay fa aakhara salaata yowman maalinuu salaadii dib u dhigay uma kharaja waa soo baxa macnaha duurkiiu dib u dhigay fasalla duhra walcasra jamiican duurkii casirkiiyuu marka jamciyey uma dakhala teendhadiisiiyuu galay meeluu degan yahay waa musaafir meel musaafir ay ku yihiin uu degan yahay uma kharaja waa soo baxay fasalla almaqriba waalcishaa ceshi iyo maqribkii ayuu tukaday jamiican xaalay dhan yihiin abu daawuud ayaa xadiiskaas wariyey kun iyo laba boqol iyo saddex raqamka ah ayuu ku wariyey marka waxa weeyaan taas waxay tusaydaa xataa meel isagoo degan oo musaafir ah inuu salaadahaas jamci karo laakiin nabigu wuxuu u badnaa sala allahu calay wasalam mar hadduusan socon oo musaafirna uu yahay salaadda waa qasri jiray laakiin ma jamci jirin saasuu u badnaa laakiin in marmarna wuu jamciyo qaswatu tabuug dhexdeeda waa ku jamciye marka intuba waa kuu bannaan yihiin jamcinta waxyaalaha loo jamciyana ma ahan jamaca oo musaafirka kaliya ma ahan waxyaalo kalea nabigu u jamciyey sala allahu caleyh wasalam xadiiskii bukhaari uu saxiixiisa ku wariyey shan boqol afartan iyo saddex muslimna uu saxiixiisa ku wariyey cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay sallaa rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam adduhra waalcasra jamiican rasuulku casr iyo duhur ayuu tukaday dhammaan walmaqriba waalcishaaa jamiican maqribka iyo ceshahana waa tukaday fii kayri khawfin walaa safarin ayadoo uu cabsiyuna jirin safarna uusan jirin oon labada midkoodna jirin ayaa nabigu jamciyey sala allahu caleyh wasalam marka waa la weydiiye wuxuu ula jeedaa la yidhi nabiga sala allahu caleyh wasalam marka wuxuu yidhi lianlaa yuxarija ummata inuusan ummadiisa dhibin ayuu ula jeeday araada anlaa yuxarija ummata saasuu yidhi wuxuu doonayay inuusan ummadiisa dhibinoo macnaha markii arrin culus ay ku timaado inay u bannaanta inay jamci karaan marka roob hadduu yimaado oo roob yimaado duurka iyadoo la tukanayo duhurka iyo casirka labadaasba waa jamci karaan dadka jamaacada masaajidka ku tukana way jamci karaan haddii waktigaas roobkii socdo hadhow casirkii waa iska faasix magaaladoodii inay joogaan masaafir ma ahan sidoo kale cabsi hadday timaado oo loo arka maanta duurkii oo kale iyadoo la tukanayo in galabta dagaal dheer gala- la gelayo waxa weeyaan waa la jamci karaa ceshaha iyo maqribkana waa kadaalika sidoo kale xanuunka qofka qaba oo jiraan oon mar walba qof u weyse qaada helayn marmar duurka iyo casirka waa iska jamcisan karaa waxa weeyaan casir duurka iyo casirka maqribka iyo ceshahana waa jamci karaa iyagana marka wasaa'il aada u muhiima weeye sidaasayna yeeli jireen waxa weeyaan saxaabada nabiga uu sida uu ka wariyay cabdullahi ibni cabaas sidaas ay yeeli jireen maxamed ibnu siriin markuu xoogaa culays dareemo laba salaadood uu jamci jiray markay da- baahi u timaado laakiin caado inuu ka dhigto waa diidi jiro caado laga dhigto caado in laga dhigto ibnu mundir radiala raximahullah in badan oo ahluxadiidka ka mid a sidaasay yeeli jireen uu yidhi abubakr alqafaal oo kaleeto wuxuu ka xikaayooday abu isxaaq ninka la yidhaha abu isxaaq oo kaleeto almarwasi iyo rag badan marka waxa weye sidaas waa la yeeli karaa waa arrin sharci ah oo qofka ilaahay weyna diintiisa ugu fududeeyey diinta ilaahay ugu fududeeyey marka markii daruura timaado ama roob ama safar ama waxa weeyaan xanuun ama cabsi kulli waa la jamci karaa salaadahaas laakiin dhamays kasrinta in la gaabiyo waa baab gooni waa soo socotaa kasrinta ayada safarkay gooni ku tahay safarka ayay gooni ku tahay waxaa marka masale isweydiin ah safarka salaada lagu gaabinaa intoo kalu jeeda safarka salaada lagu gaabinaa waa safarkee safarka salaada lagu gaabinaya xadiis saxiixa oo sariixa lagama hayo in waxa weeyaan la gaabiyo markii intaasoo kale la socdo alfaada shaarica oo sharciga ku soo aroorta haddii sharcigu xadeeyo xadkaasaa lagu socdaa haddaan sharcigu xadeyn lafdigaanu luqa carabiya hadduu xad ku leeyahayna xadkaasaa lagu socdaa haddaan xaqiiqa waxa weya xad oo sharciya loo hayn xad luqawiyana aan loo hayn curfiga loola laabtaa wixii curfigu uu lafdigaas u isticmaalo ayaa la yeelaa oo loola laabtaa marka safarka sharcigu ma dhihin intaas qofku markuu socdo salaada ha gaabiyo intaas isagoon gaarinna uma bannaana inuu gaabiyo nabiga lagama hayo shaarica macnaha nabiga lagama hayo qur-aanka iyo sunnada midna kuma sugna intaas mar hadday dhacdo luqa carabiyana safarka xad kuma laha haddaan shaarici jidayn oo usan xad u dejin oo taxdiidin luqa carabiyana aysan xad ku lahayn markaasoo kale waxaa waajiba in loola laabto curfiga oo wixii curfigu uu ku tilmaamo safarna waa salaada waa la gaabin ha dheeraado ha gaabnaadee wixii safar uu curfiga u yaqaano dadka caadadiisa marka la wadiya hebel ku aado waa safray laleeyahay oo qofku markaas uu intisahay u diyaarsado saad u diyaarsado oo dadkii ka ballamo yidhi anu waa tegaya oo halkaasaan aadaya qofka nuucaasu salaadii waa gaabinaya laakiin qof aan sahay diyaarsanayno safar u diyaargaroobayno dad la ballamayno gurigiisa wax looga karinaa intuu raba ha aadee waxa weeyaan hadduu inta tago soo laabto waxa weeyaan safar lama yidhaha taasoo kaleeto waa in qofkii waxa weyan qof inta dadkii la ballamay tegey oo inta diyaarsaday wixii lagu safri jiray dhahaya waa safray inuu yahay qofkaas safarkiisu meeshuu rabay ha tago ha gaabnaado ha dheeraado kaas waa kan salaada gaabinaya waana kaas midka jamcinaya waa midkaas midka jamcinaya baabu qasri salaati salaada gaabinteedii u baab yahay fi safari safarka lagu gaabiyo qasrigu marka wuxuu gooni u yahay waa safarka laakiin jamcintu gooni uma ahan safar waanagii soo ogaanay in lagu jamci karo roob cabsi cudur waxa weeyaan dan adag hadday timaado waa loo jamci karaa laakiin waxa weeyaan gaabintu waxay gooni u tahay safarka safarka unbaa loo gaabiya kuwaas kale waa la jamcina waana la dhamaystira marka gaabin halkan qofka musaafirka inuu salaadii gaabiyo rubaaciyadaheedu afartaaheed salaadii afarta rakacaheed waa duhurka iyo casirka iyo ceshaha saddexdaa salaadood markuu musaafir yahay qofku inuu gaabiyo weeye oo laba laba ragca uu ka tukado salaada maqribka lama gaabiyo maqribka waa saddex ragco lamana gaabiyo ijmaacna way sida ibnu mundir uu soo naqliyey sidoo kale salaada subax awalba laba ragcay aheed lama gaabiyo alxadiiu araabic wathalaathuun xadiidka alxadiiu araabic wathalaathuun xadiiska soddon iyo afraad bacda almia boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariy can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yihi saxibtu rasuula allah rasuulka ilaahay ayaan la saaxiibay sala allahu calayhi wasalam fa kaan oo rasuulka ayaan la socdon raacay fa kaana wuxuu rasuulku ahaa laa yasiidu midaan ka siyaadin fi safari safarka calaa ragcatayna laba ragca kama siyaadi jirin duurka laba ragca u tukan wax sunnaa ka hormari maa wax sunnaana ka dabamari maa casirka laba ragcuu tukan sunno ka hormari maa ka dabamari maa cishaa laba ragcuu tukan sunno ka hormari maa ka dabamarmari maa ilaa salaatulleylka maan iyada salaatuleyla ka dambeeya wa abaabakrin abaabakrna waan la saaxiibay waan la saaxiibay waan la socdo waa raacay wey waan la safray wa cumara cumarna waan la saaxiibay wa cuhmaanna waan la saaxiibay kadaalika sidaasoo kaleeto ayayna ahaayeen sidaasoo kale ayayna ahaayeenoo iyaguna laba laba ragco kama siyaadi jirin laakiin cuhmaan waa inaan baraarujinno cuhmaan markii hore oo dhan sidaas ayuu ahaa oo salaada labalabadaas ragco ayuu tukan jiray waqtigii hore oo dhan sidaa nabiga sala allahu caleyh wasalam iyo cumar ay u tukan jireen laakiin markii dambe waxa weeyaan cumar cuhmaan waa dhammaystiray oo salaadii rubaaciyadaheed afartiiu tukaday isagoo musaafir ah isagoo musaafir ah ayuu afartii tukaday masaladaas marka waa masalo muhiima in la baraarujiyo cuhmaan waqtigii dambe ayuu sidaas yeelay bukhaari iyo muslim ayay ku tala xadiidka cabdullahi bn cumar naftigiisa oo dhahaya taasaan caddaynayda wuxuu leeyahy sallaytu maca anabiy sala allahu alay slm biminan ragcatayni wa abi bakrin wa cumara wa maca cuhmaana satran min imaaratihi cuhmaan waxa weyn qeybtii hore oo imaaradiisa ka mid aheed uma atamaha kadib uu dhammaystiray kadib waagi dambe khilaafadii aakhirkii khilaafadiisa cuhmaan waa dhammaystiro afar ragco ayuu tukan jiray marka gaba taasna waxa weeyaan dadkii oo miyiga ka imaanaya oo xoogaa waxa weeyaan aqoontoodu aysan badnayn cabsi uu u cabsaday ayay aheed oo is yidhi amay u fahmaan duurkuba inuu labadan ragca iska yahay casirkuna labadan ragca iska yahay ceshuhuna labadan ragca iska yahay marka salaada in la gaab xadiiskan waxaan ka faa-iidnay marka qofku musaafir uu yahay waa in la dhamay waa in la tukado laba ragco qofku markuu musaafir yahay waa inuu gaabiyo salaada afarta ragca oo uu labalaba tukado oo uu ku daysado nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam iyo khulafadiisii waxaan kaleeto xadiidka ka faa-iidnay waxa weeyaan sida khulafada ay saxaabadu afcaashooda u ictimaadi jireen oo markay sheegaan nabiga sala allahu caleyh wasalam khulafaday daba dhigi jireen marka taas waxay ku tusaydaa kudayasho oo looga daydo sunnada khulafaa u raashidiinka waxay kaloo tusaydaa xadiisku tusayaa salaadaha raatibada ah oo markuu qofku muqiimka yahay inuu tukado laga rabo musaafir markuu yahay lagama rabo ilaa labada ragcoo salaada subax ka horeydaa laga rabaa salaatuleylka iyo salaatuduxaya kuwaas way iska tukanaa laakiin salaadihii raatibada ahaa oo salaadaha maktuubaadka la socday ma tukanayo qofku ma tukanayo qofku masaladaasna waa muhiim gaabintaanu ma ruqsa ma cazima maxay tahay masaladaas khilaafa ka jira nabiga sala allahu calay wasalam weligiis ma dhicin isagoo musaafira inuu dhammaystiray saas darteeda waxa weeyaan khulafadana abubakar iyo cumar iyo cuhmaan imaarada qeybtiisii hore way gaabi jireen iyaguna nabiga marka maadaama aan walaa marna laga hayn culummadu way isku khilaafeen qaar ka mid waxay yidhahdeen waa waajib in salaadan la gaabiya mana banaana in la dhammaystira weliba axaadiista ay usii ictimaadeen ugu xooga badan waajibnimada tusayd waxaa kamid a xadiiskii caaisha ee bukhaari muslim ku sugnaa oo ay dhahayday furidati salaatu ragcatayn salaada markii hore waxaa la waajib yahay iyadoo laba laba ragca fa uqirat fi safari safarka sidiiyaa lagu sugay wax lagumaba darin wa utimad waana la dhammaystiray fi lxadari xadarka markii nagaadi qofku yahay unbaa la dhammaystiray calaa kulli xaal nabiga waa daa'imay daa'imidiisaas oo waxa weeyaan qasriga u daa'imay iyo xadiiskaas weliba caa-isho marka lagu daro oo dhahaya salaadaba musaafirka labaaba iyada dhan ba ilaahay waajibiyey waxa weyan waxay tusaydaa inay waajib tahay in salaada qofka musaafirka ah uu gaabiyo oo inuusan dhammaystira aysan u banaanayn waa laga fahmi karaa inay fadli badan tahayna shakiyaba kuma jiro qofka musaafirka mar uu dhammaystiri karo waajib ku taa jiraba maruu waajib ku taha inuu dhamaystiro waa maxay qof qof salaada dhammaystiraya hadduu ku xirto qof imaama oo salaada dhammaystiraya hadduu ku xirto xataa atixiyaadka ugu dambeya haduu inta kasoo gaaro ku xirto waajib waxaa ku ah qofkaas musaafirka inuu dhamaystiro sunnaduna waa sidaas halkaas marka waxaa laga fahmay qofkii musaafirah oo khilaafo sidii sunnada aheed oo dhammaystira inaan salaadiisi burin oo ay ansaxaydo sababtoo ah markii uu qof dhammaystiraya ku xirto maadaama ay ansaxday isagoo dhammaystiray waxay tusaydaa asal inuu jiro in dhammaystiriddu aysan waxa weeyaan aysan burinayn salaada mideeda kaleeto caa-ishana ficilkeeda laga haya inay dhammaystirtay cuhmaan ibni cafaanna waa dhammaystiray saxaabadana waa ku xirteena waa la tukadeen ayadoo weliba cabdullahi bn mascuud uu inkirayoo leeyahay waxa weya sunnadii waad khilaaftay haddana waa dhamaystireen markii la weydiiyo layihi maxaad ugu xidhan hadduu sunnadii khilaafayna wuxuu yihi walkhilaafu shar khilaafkaa shar badan marka sida sunnada oo fadliga badan waa in waxa weeyaan salaada la dhammaystirin oo waxa weeyaan salaadaha aan la dhammaystirin weye sida sunnada oo salaadaha waxa weeyaan la gaabiyo qofka musaafirka wuxuu dhammaystiri karaa oo kaliya markii waxa weeyaan uu ku xirto qof asagu salaada dhammaystiraya markaas oo kaliya ayuu dhammaystiri karaa inta kale waa inuusan dhammaystirin ee gaabiyo sidaas weeyaan sida sunnadii ah sida sunnadii ah waa sidaas haddii laakiin uu sidii cumar oo kale sidii cuhmaan oo kale ama caaisho uu dhammaystiro salaadii waa ka burtay lama dhihaayo salaad waa tukaday laakiin wuu khilaafay sunnadii nabiga sala allahu calayhi wasalam alxadiidu alkhaamis wa halaahuuna bacda almia xadiidka soddon iyo shan iyo boqol ka gadaal xadiiska soddon iyo shan iyo boqol ka gadaal xadiidka boqol iyo boqol soddon iyo shan iyo boqol ka gadaal marwiin waxaa laga wariyay can sahl ibni sacdin asaacidiy can sahl ibni sacdin asaacidiy radia allahu canhu alxadiidu alkhaamis wa halaahuuna bacda almia marwiin waxaa laga wariyay can sahl ibni sacdin asaacidiy radia allahu canhu ana rijaalan rag tamaarow way murmeen oo way doodeen fii minbari rasuulilahi rasuulka ilaahi mimbarkiisa ayay ku doodeen sala allahu caleyh wasalam min ayi cuudin laan sidee ah ayuu huwa isagu ahaa laanta uu ka samaysnaa maxay ahayd geedka uu ka samaysnaa mimbarkii rasuulka taasay ku doodeen ragaa ku dooday sahl ibnu sacdin asaacidi waxa weeyaan ayaa wuxuu yidhi ragaa dadaa waxay ku dooneen sahl ibnu sacdin ibnu malik ibnu khaalid asaacidi alansaari saxaabi ibnu saxaabi weeye mashaahirta saxaabada ayuu ka mid ahaa magaciisu xazin ayuu markii hore ahaa nabiga bedelay oo u baxshay sahal saxaabada qof ku dhintay magaalada madiine kii ugu dambeeyey ayuu ahaa wuxuu dhintay sagaashan iyo kow markay hijriyadu aheyd sagaashan iyo kow isagoo boqol sano jira isagoo boqol sano jira ayuu dhintay sagaashan iyo kow markay hijriyadu aheyd isagaa ugu dambeeyey madiine wax ku dhinta marka ragaa ku dooday oo ku murmay mimbarkii rasuulka laanta uu ka samaysnaa maxay aheyd fa qaala sahla wuxuu yihi min darfaai laqooba hawdka dhuurkiisa ayay ahayd haabada waxaa la idhaha meesha hawdka geedaha waaweyn oo isku duuduuban meesha leh meeshaasa waxaa la ihahdaa haaba meeshaasaa la ihahdaa haaba darfaagana waa geed dheer oo geedka shawriga ay yidhaahdaan weeye koonfurtan ka baxa oo kale marka geedkaas oo hawdkan ka baxa oo dhuurkaa geedkaasuu ahaa weye saasuu yidhi fa qaala saala wuxuu yidhi min darfaai lghaabati hawdka dhuurkiisa ayuu ahaa geedkan dhuurka la yidhaahdo ee haabada hawdka ka baxa kaasuu ahaa haabada waxaan idhi meesha geedaha waaweyn oo isku duuban leh oo hilinta ama hawdka ama toonta ama juqda aduga soomaliya waa iska badan yahay meesha geedaha waaweyn oo kor iskaga xidhan ah dadka gabal juq ay yidhahdaan gabal waxay yidhahan hilin qaar waxay yidhahdaan hawd qaar waxay yidhahdaan toon adugu waa badan yahay af soomaaligu ee meeshaasaa la yihahdaa haabada waqad ra-aytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sala allahu caleyhi wasalama qaama isagoo istaagay calayhi mimbarka korkiisa markii koobaada loo keenay oo geeddan loo sameeyey nabiga sala allahu caleyhi wasalam faa-iido weyn ayuu uga soo xasiliyey ummadda oo waa maxay salaadiisii iyadoo ma'muumiintu wada arkayaanu korkiisa ku tukaday iyadoo loo wada jeedo saf dambe iyo saf hore si ay dadku u bartaan salaadiisa waqad ra-aytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sala allahu caleyhi wasalama faqaama isagoo ku istaagay calayhi mimbarka korkiisa fa kabara allahu akbar ayuu yidhi wa kabara annaasu dadkiina allahu akbar ayay yidhaahdeen waraahu nabiga gadaalkiisa salaadii u xirtay isagoo mimbarka korkiisa ku taagan mimbarkuna saddex jaranjartiisu saddex ayay ahayd waxayna yidhahdaan culummadu sida sunnada waa saas mimbarka waa inaan jaranjartiisa saddex lagana yarayn lagana badin inaan lagana yarayn lagana badin salaadii xirtay dadkiina waa xirteen gadaalkiisa walxaal huwa nabigii calalmimbari mimbarka korkiisa uu saaran yahay uma rakaca waa rukuuca mimbarka korkiisu ku rukuucay markuu rukuucdii dhammaystay fa nasala waa soo degay alqahqara gadaal gadaal isagoo qibladii kusii jeeda ayuu gadaal gadaal u soo degay ila hadduu soo kala jeesto qibladii ka jeesana salaadii ka bure meel uu ku sujuudana male mimbarka korkiisii u saaran yahay meel uu ku sujuudo male gadaaluu marka u soo degay xataa sajada ilaa uu ku sujuuday fii asli mimbari mimbarka salkiisa uu ku sujuuday uma caada waa laabtay oo mimbarkiiuu koray ragcadaas markuu dhameeyey xataa faraqa ilaa uu ka faaruqo ka soo jeestay min aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda ilaa uu ka soo jeesto ka faaruqay uma aqbala cala annaasi dadkii ayuu qaabilay nabigu sala allahu caleyh wasalama ilaa wuxuu sameeyey wax aysan arki jirin marka markuu salaadii dhameeyey ayuu dadkii ku soo jeestay nabiga sala allahu caleyhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi ayuha nnaasu dadow inamaa wax kale maahan sanactu haadaa kan ayaan sameeyey ficilkan waa sameeyey lita'tamuu bi si aad iigu dayataan walitaclamuu si aad u barataan salaatii salaadeyda si aad iigu dayataan ood salaadeyda u barataan sidaas ayaan sidaan u sameeyey marka waxa weeyaan ficil ayuu nabigu wax badan ku bari jiray salaada sida uu qowlkaba ugu baro wa fii lafdin waxaa ku sugnaa sallaa nabigu waa tukaday calayhaa mimbarka korkeeda huma kabara waa takbiirsaday calayhaa korkeeduu ku takbiirsaday huma rafaca madaxuu kor usoo qaaday walxaal calayhaa mimbarka korkiisa u saaran yahay fa nasala waa soo degay alqahqara gadaal gadaal ayuu usoo degay gadaal gadaal ayuu usoo degay marka xadiiska qeybta oo huma caada xataa faraqa huma caadadaas ilaa aakhirka xadiiska bukhaari ma warin muslim ayaa la gooni noqday sarkashina wuu baraarujiyey sancaanina xaashiyadiisa cumdaha uu ku leeyahay wuu baraarujiyey wuu baraarujiyey marka xadiiskan waxaan ka faa-iidnay inay sharci tahay mimbar la samaysto mimbarka waa lagu khudbeeya faa-iidada kaleeto uu leeyahay waxaa ka mid ah waxa weyn dadka salaada in lagu baro korkeeda inta dadka u wada jooga imaamka uu ku tukado ay waxa weeyaan dadku ay ficilkiisii wada arkaan waxay kaloo ku tusaydaa in waxa weeyaan salaad loo tuka karo in dadka lagu baro salaad in loo tuka karo in dadka salaada lagu baro alxadiidu saadis wa halaahuuna bacda almia xadiiska soddon iyo lixiyo boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wariyey can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man jaa-a qofka yimaada minkum idinka xaalu idin ka mid yaha aljumucata jumcada falyaqtasil ha qubaysto ha qubaysto jumcadii ayaan kusoo jirnay baabuljumuca baabkaasaanan soo akrin oo jumcadii waxa weeyaan baabkeedii ayaanan soo akrin oo kasoo boodnay masaladaas lagu baraarugo baabuljumucati ayaan ku jirnay xadiiskii sahl ibnu sacdin asaacidi xadiiskaasaan kasoo akrinay marka jumcadii aan ku jirnaa masaladaas waa in la ogaado oo baabkeedii aan kasoo booday alxadiidu saadis wa halaahuun xadiiska soddon iyo lixiyo bacda mia boqol ka gadaal marwiyan waxaa laga wari can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi man jaa-a qofka yimaada minkum idinka xaalu idin ka mid yahay aljumcatu jumcada falyaqtasil ha qubaysto ha qubaysto qofkii jumcada qofkii yimaada macnaha qofkii imaanaya loola jeeda qofkii soo aadaya jumcada waa inuu qubaysto marka xadiidkan kow waxaan ka faa-iidnay qofka jumcada imaanaya in qubays laga rabo qofka jumcada imaanaya qofkii jumcada aan imaanin haweenka caruurta qofka macduurka ah inuu qubaystaa waajibkuma ahan sunnana uma ahan oo jumc ahaan maanta waa maalin jumco saasaan u qubaysana looma sunneeyo waxaa laga rabaa inuu qubaysto waa qofka soo aadaya waxa weeyaan jumcada sababta ah qubayska xikamtiisa loo jiday waxaa ka mid ah dadka tirada badan meeshaas iskugu imaanaya waxa weeye waa la dhidida waa la kululaynaa qofkii marka uskag awal lahaa waa soo shiiraya dadkii kalau dhibaya marka qofka asagu jumcada aan imaanayn marka asaga sunnadan lagama rabo lagama rabo waxa qofkii laakiin imaanaya qubaysa laga rabaa waxaan kaloo ogaanay marka qubayskaanu lisalaati usugnaaday laa lilyawmi maalinka loo qubaysama inuu jumco yahay salaadan jumcada loo qubaysanaa saas darteedaan looga rabin dadki aan khudbadan imaanayn marka salaadan ayaa loo qubaysanaa mar haddii marka salaada loo qubaysanayo waa in qubaysku ka horeeya salaada ee markaad khudbada kasoo baxda kadib ma qubaysan kartid marka oo fajarku dhasho salaada subax dhalato iyo salaada markaad aadayda inta u dhaxayda waqti kamida inaad qubaysato wey qubayskan ma sunaa mase waa waajib alfaada axaadiista kusoo aroorta marka la fiiriyo waajibnimu aada ugu dhow yahay hadda lafdigan oo kaleeto amar weeye falyaqtasil amarkuna asalkiisa wujuubu keenaa haddaan saarif la helin sidaasoo kale xadiis bukhaari iyo muslim iyo umaha sito dhan ay wariyeen iyo musnadka imaam axmed wuxuuba cadaynaa waajibnimadu sariix ka dhiga wuxuu leeyahy guslu yowmi ljumuca maalinta jumcada qubayskeedu waajibun waa mid waajib ku ah calaa kulli muxtalimin qof kasta oo qaangaaray waajibuu ku yahay waajib ayuu ku yahay ibnu daqiiq lciid ixkaam axkaamka wuxuu yidhaahdaa sariixun fi lmri bilgusli liljumuca xadiiskan alxadiidu sariix xadiisku waa ku cad yahay fi lmri in lays amray bilgusli liljumuca in loo qubaysto jumcada xadiiskan sariix ayuu ku yahay amarkaas waa ku cad yahay waajib weeye saasuu leeyahay sidaas darteeda maadaama uu sariix ku yahay lafdiga xadiidka horeeto ayuu saas ku yiri sariix uu ku yuhula waa xadiiska oo ah waxa weeyaan man jaa-a minkum aljumuca falyaqtasil markaasuu yihi wadaahiru lamri alwujuub amarkana daahirkiisu waa wejibnimo waqad jaa-a musaraxan bilafdi lwujuub waaba xadiisaana ku yimidba iyadoo lagu cadeeyey lafdiga waajibnimada waa xadiiskaas kaloon sheegayno oo masto ay wariyeen marka calaa kulli xaal xadiiskaasna sidaasu cadaynaa culummada markaa waajib ku tegey way jiraan culimo waajib ku tegey way jiraan sida ibnu ibnu daqiiq uciid laftirkiisu uu waxa weeye soo naqliyey culummada gabalaa waajibka ku tageen qaarna waajibnimada waa ka leexiyeen oo muqiqulciid wuxuu yidhi fa qaala bacdu nnaasi bilwujuubi binaaan cala daahiri culummada gabala waxay yidhahdeen waajibnimo ku tegey oo bacdu naasi waajibnimay ku tageen ayagoo ku dhisaya xadiiska daahirkiisa wa khaalafa alaktaruuna culummada inta ugu badanna waa khilaafeen fa qaala bilistixbaabi sunanimay yidhaahdeen markaasuu yidhi wahum muxtaajuuna ila lictidaari can mukhaalafati daahir kuwa oo yidhi waa waajib maahane kuwa yidhi waa sunno waxay u baahan yihin inay ka cudur daartaan daahirkan ay khilaafeen marka siiqada amarka sunanimay ku awileen uu yidhi siiqada wujuubkana ta'kiid ayay ku awileen sida loo yidhahdo xaquka waajibun calaya saasoo kale weyn laakiin ta'wiilkan dambe waa daciifuu yidhi oo kan hore waa ka daciifsan yahay waxaana la aadaa ta'wiilkaas marka la helo mucaarid raajix ah oo xagga dalaalada uga cadaan badan marka waxay yidhaahdeen wax oo xadiiskaas waajibnimada sheegayo lagu caarido o laga hor keeno waxaa jira xadiiska dhahaya man tawada-a yowma aljumucati fa bihaa wa nicmad qofkii maalinta jumcada weyse qaata fa bihaa ruqsadiyuu qaatay wa nicmad ruqsa in la qaataana nicmo leh waman iqtasala qofkii qubaystana falguslu afdal qubayskaa fadli badan wuxuu yihi laakiin xadiiskan sanadkiisu xadiiskaas kama hortegi karo calaa kulli xaal ibnulqayim ljawsiya oo kitaabka zaadulnacaadka wuxuu yihahda wa wujuubuhu aqwa min wujuubi alwitri wa qiraa'ati albasmalati fi salaa wa wujuubi alwuduu'i min masi nnisaa wa masi dakar wa wujuubi salaati cala nabiyi sala allahu alay wasalam fi tashahudi alaqiir wa wujuubi alqiraa'ati cala alma'muum wuxuu yidhaahdaa waxa weeyaan waajibnimada oo qubayska jumcadu uu waajibka yahay waa ka xoog badan yahay witirka waajiba dadka qaba daliilka ay daliishanayaan bismi llahi raxmaan raxiim salaada ha lagu akriyo dhexdeeda faatixada ha lagu akriyo waxa loo daliishadana waxaa ka xoog badan qubayska jumcada daliilka loo daliishado weesaqaadka laga weese qaato haween la taabto ama dekarkoo la taabtana waajibnimadeeda in weesadaas ay waajib tahay waxaa ka waajibnimo badan waxa weya maalinta jumcada ha la qubaysto salaada marka la tukanaa taxiyaadka ugu dambeeya nabiga ha lagu saliyo waa waajiba adilada loo daliishadana waxaa ka waajibnimo badan oo ka xoog badan adilada tusayda waxa wey maalinta jumcada in loo qubaysto ma'muumka marka uu imaamka daba tukanayo qirada ha akriyo faatixa akriyo waajibay ku tahay adilada loo daliishadana kanaa ka waajibnimo badan in maalinta jumcada la qubaysto adilada tusayda ayaa ka waajibnimo badan saasuu yidhaahdaa zaadulmacaadka marka waa masala mujaladka koobaad safxada saddex boqol toddobaatan iyo lix marka calaa kulli xaal adiladaas badanaa ku soo aroortay sida wanaagsan qof jumco u socdaa waa inuusan ka tegin qubayskaas alxadiiu saabic wa halaahuun xadiiska soddon iyo toddoba ee marwiyin waxaa laga wariyay alxadiiu saabic wa halaahuuna bacda almia xadiiska soddon iyo toddoba ee boqol ka gadal marwiyin waxaa la wariyay can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi jaa rajulu nina yimid walxaal annabiyu nabiga sala allahu caleyh wasalama yakhdubu uu khudbo akhrinayo yowma aljumucati maalinta jumcada nabiga oo khudbo akhrinaa maalin jumca ayaa nin yimid fa qaala wuxuu nabigu yidhi sallayta ma tukatay yaa fulaan hebelow salaada ma tukatay nabiga sala allahu alay slam ninkii oo soo galay oo fadhiistay ayuu arkay markaasuu nabigu weydiiyey taas marka waxay ku tusaydaa qofka oo waxa weeyaan muftiga ah ee masaa'ilka diiniga dadka u sheegaya ama alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar u taagan sida laga rabaa waxa ay tahay waxay tahay inuu istifsaar sameeyo marka hore qofka inuu wax weydiiyo horta uu rabo inuu wax ka reebo si uu u ogaado xaqiiqadiisa nabiga ma tukatay ayuu yihi ma tukatay ma tukatay ayuu waa weydiiyey nabiga khudba akrinayuu soo galay wuu fadhiistay waxaa dhici karta marka masaajidka banaankiisa oo kale meelaha qeybta dambe masaajidka o kale inuu kusoo sumaysta xitmasiitu kusoo tukaday nabigu si u ogaado wuxuu yidhi sallayta yaa fulaan hebel ma tukatay oo taxiyatulmasjidkii ma tukatay waayo qaala wuxuu yidhi laa ma anan tukan qaala nabigu wuxuu yihi qum istaag farkac tuko ragcatayna laba ragco farkac rukuuc macnaha tukoa loola jeedaa ragcatayna laba ragco tanaa riwaayadan dama tusayda wa fii riwaayatin fasalli tuko ragcatayna laba ragco laba ragca tuko oo taxiyatulmasjida marka tanna wuxuu ku tusaydaa dhowr xugun midda koobaad khadiibka dadka wuu la hadli karaa khadiibka dadka oo uu u khudbaynayo waxbuu weydii karaa waxbuu u sheegi karaa waxbuu u sharixi karaa waa la hadli karaa ayaguna waxbay weydii karaan khadiibka laakiin dhexdooda mawada hadli karaan tan kaleeto wuxuu kutusaa khadiibka khudbada wada haddii qof soo galo qofkaas waxaa laga rabaa inuu tukado taxiyatu masjidka ee inuu ta fadhiisto khudbada dhegaysto ma loo ogola waa inuu istaago waa inuu istaago oo khudba oo tukado waxaa kaleeto xadiiska noogu caddaaday taxiyatulmasjidka qofka isagoon tukan hadduu fariisto waktigiisii kama tegina waa inuu inta istaago haddana tukado ee fadhiga uu fadhi fadhiistay waktigu ku tegi maayo waktigii oo taxiyat masjidka ma tegin taasna waa masale muhiim ah ee ninkaana magaciisa waxaa la dhihi jiray sulayk alkhadafani sida saxiixulmuslimka ku sugan sulayk alkhadafani ninkaas ayuu ahaa ninkaas ayuu ahaa marka masaa'ilkaasoo dhan ayaan ka faa'iideynaa alxadiidu athaamin wathalaathun waxaan rabaa inaan halkan baraarujiyo xadiiskii boqol soddon iyo saddex markaan maraynay si qaldan inaan cuwaanka u akriyay ayaa ii muuqato alxadiidu athaalitth wathalaathien oo nusqo qalada aan iska carabkana iskala raacay nusqo qaladan oo ka akrinaya marka masaladaasna la ogaada alxadiidu thalith wathalaathun waaye sida saxda alxadiidu thaamin wathalaathun xadiiska soddon iyo sideedeeya bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yihi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalama yakhdubu mid khudbeeya khudbatayni laba khudbo walxaal huwa rasuulku qaa'imun uu taagan yahay yafsilu waa kala saari jiray beynahumaa labada khudbo bijuluusin fadhiyuu ku kala saari jiray alfaadan oo xadiiskan uu ku wariyey waxa weeyaan alfaad sidaas oo bukhaari iyo muslim iyagoo ah kuma taalo laakiin macnaha waa ugu taalla alfaadtu laakiin way kala duduwan tahay sida zarkashi oo kaleeto wuu baraarujiyey arrintaas marka ibnu daqiiq ulciid kadaalika waxa weeyaan alfaadda iyadoo sidaana bukhaari muslim uguma taalo laakiin waxa weeyaan macno ahaan waa sidaas waa looga helaya oo alfaad kala duwan kusoo aroora xadiisku tan labaad waxa weyan khudbada qaabka loo akrinao xadiisku caddaynaa maalinta jumcada khudbada in la akriyaa waa waajib khudbadaasuna inay laba khudbo noqotaana waa waajib laba khudba inay noqotaa labadaas khudbo in istaag lagu akriyaana waa waajib labada khudbo in mid dhexdooda la fadhiisto fadhi lagu kala fasliyaana waa sunnadii nabiga sala allahu alay slam iyadana waa laga iska rabaa marka intaas ayuu xadiisku caddeeyey in khudbo la akriyo in laba khudbo ay noqoto in istaag lagu akriyo in fadhi lagu kala fasliyo sidaas weeyaan sida manhajkii nabiga ah sala allahu caleyhi wasalam marka khudbooyinka oo jumcada waxa weeyaan waa shay aada u weyn oo muhiim ah muslimiinta waxaa laga rabaa maalintaas jumcada khudbooyinka la akrinayo in wixii markaas jira oo manaasib ah oo axkaamta sharcada ah ummadda loogu caddeeyo xalaasha iyo xaaraamta ummadda lagu baro qawaacidda islaamka iyo usuusha islaamka dadka lagu baro waxa weeyaan tarkiib iyo tarhiib looga hadlo aakhirada iyo waxa weeyaan looga hadlo waxa weeyan laakiin manaabirtu inay noqoto kursiyaal siyaasadeed oo koox walbaaba siyaasadeeda iyo ra'yigeeda ummadda ay halkaas uga sheegto waa uga halaag iyo musiibo ummadda u keenaya waxa weya wax ummadda diintooda wax ka taraya ma ahan alxadiidu taasic wa halaahuun xadiiska soddon iyo sagaal ee bacda almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa qulta haddaad ku tirahdo lisaaxibika saaxiibka ansid aamus yowma aljumcati maalinta jumcada walxaal alimaamu imaamkii yakhdubu uu khudbo akrinaa faqad laqowta laqwi ayaad la timid oo hadal baadila ayaad la timid halkan waxa weeyaan xadiidkan wuxuu ka hadlaa maalinta jumcada ah marka khadiibku khudbada wado marka uu khudbada wado markaas dadka mustamiciinta ee khudbada dhegaysanaya uma banaana inay iyagu wada hadlaan ma u banaana qofkii xataa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar lama imaan karaan munkarna dad kama reebi karan hadday arkaan qof munkar samaynaa macruufna ma amri karaan mar haddaysan munkar marka oo reebidiisu waajib ahayd loo diiday waxay tusaydaa in ay khudbada dhegaysigeedu waajib tahay waana sida jumhuurul culamaa ku tageen shaaficiyadu waxay yidhahdaan iyaga in badanoo ka mid ah waa sunno laakiin sunno iyadoo lagu sugan yahay waajib lagama tageen ma dhacdeen ma dhacdeen qofkii munkar samayna aadan ka celi karin oon lagu ogolayn taas waxay tusaydaa khudbada dhegaysigeedu inuu waajib yahay marka xadiiska wuxuu tusay inaysan dadka oo saamiciinta khudbada dhegeysaa wada hadli karin oysan u banaanayn inay wada hadlaan oy qof la hadlaan waa soo ogaanay khadiibka inay la hadli karo qofkii rabaa khadiibkuna iyaga uu la hadli karo taasna waan soo ogaanay qofka qaladka samaynaa ishaaro ma loo samayn karaa ha saxaabadu saasay samayn jireen waa u ishaari jireen marka gacantoo kale haddaad wax uga ishaarto laa ba'sa laa ba'sa laa ba'sa marka laqwi ayaad la timid haddaad qof oo hadlayo munkar samayna ka reebto laqwiyaad la timid laqwi qofka la yimaadana jumcadiisii ajarkeedii ayaa ku buraya oo cuquubadaasa kugu dhacaysa marka la diidana waa inta khudbadu socoto labada fadhi fadhiga oo labada khudbo udhexeeya iyo inta horeeto uu ku fadhiyo kursiga oo weli khudbada la bilaabin xaaraan ma ahan hadalku asalkii ibaaxadaya lagu suganya alxadiidu alarbacuun xadiiska afartan ee bacd almia boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi man iqtasala qofkii soo qubaysa yowmaljumcati maalinta jumcada huma raaxa soo aada fi saacati uulaa saacadda ugu horreyda masaajidka aada raaxa bimacnaa dahaba hadda loola jeeda caraabadii loolama jeedo qofkii soo qubaysta maalinta jumcada ee markuu soo qubaysto masaajidka aada saacadda ugu horeydaba oo kallaha fa kaanamaa waaba isagoo qaraba ilaahay ugu dhowaaday badanatan fa kaana waaba isagoo qaraba dhoweeyey badanatan neef geel ah neef geela isagoo sadaqaystay oo ilaahay ugu dhowaaday lamidi halkaas waxay ku tusaydaa qubayska maalinta jumcada qofkii soo aadaya salaada jumca uu qubaysto waxa weeyaan sharcinimadeeda iyo fadiiladeeda ayay ku tusaydaa inay waajib adila tusaydaa soo aroortana waa nagi soo marnay waxay kaloo ku tusaydaa waxa weeyaan ukalahaadda oo wakti hore masaajidka lasii aado badana masaajiduba ma furan waktiyaalkaas waxyaalaha nasiib darada ay ka mid tahay marka tabkiirka loo sii kallaho masaajidka maalinta jumcada fadiilada ay leedahay haddana tusayda man iqtasala qofkii qubaysa yowma aljumcati maalinta jumcada uma raaxa aada masaajidka fi saacati ulaa saacadda ugu horeyda fa kaanamaa waaba isagoo qaraba dhoweey badanatan neef geela neef geela taasuna waxaa kale kutusaydaa sadaqada oo neefka geela la bixiyo oo la qalo oo ilaahay dartiisa la bixiyo ama udxiyo loo qalo ama hadyiga loo qalo fadiilada weyn oo ilaahay agtiisa ka leedahay waman raaxa qofkii aada masaajidka fi saacati thaaniya saacadda labaad fa kaanamaa waaba isagoo qaraba dhoweeyey baqarata neef lo-a oo ilaahay ugu dhowaado ugu taqarubay ayuu la mid yahay taasna waxay kutusaydaa marka kallahaada masaajidka loo kale haddii saacadda hore ku seegto tan labaad inaysan kolba ku seegin waxay kaloo kutusaydaa lo-da inay tahay darajada ku xigta geela xagga fadiilada marka la qalayo ood udxiyo ka dhigaydo ama aad ka dhigaydo waxa weyan hadyi oo xajka lagu qalayo waa sidaas weeye waman raaxa qofkii masaajidka aada fi saacati thaalisa saacadda saddexayda fa kaanamaa waaba isagoo qaraba dhoweeyey kabshan wan wankaasoo aqrana geesa leh wan oo geesa leh oo waxa weeyaan waa wanweyin marka ayuu tusayaa waxa weeyaan wan oo geesa weliba leh oo waa wanweyn oo kaamil ah isagoo dhoweeye ayuu la mid yahay waman raaxa qofkii masaajidkaada fi saacati raabica saacadda afraad fa kaanamaa waaba isagoo qaraba dhoweeyey baydatan ukun isagoo dhoweeyey weeye oo ilaahay ugu dhowaaday fa idaa kharaja alimaamu mar hadduu imaamku soo baxo oo waxa weya imaamka masaajidka soo gala uu mimbarka fariisto xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igtiya soo xaadirayda yastamicuuna dikri dikriga xaalay dhegaysanayaan malaa'igta albaabaday awal fadhiyeen qofkii soo galaba waa u qoraayeen darajadiisa laakiin mar alla markii oo imaamku soo galo oo khadiibku uu fadhiisto mimbarka albaabbuwaagtooda inta kasoo qaataan ayay masaajidka waxa weeyaan soo galayaan markaasay khudbada dhegaysanayaan marka taasna malaa'igtu inay ka qayb gasho salaadaha oo waxa weeyaan qaarkii ilaahay ugu talagalay ay yimaadaan oo khudbada ay wax ka dhegaystaan oo dikriga dhegaystaan waxa weeyaan taasay kutusaydaa khudbada jumcada inay dikriga dhegaystaan taas ayay kutusaydaa taas ayay kutusayda oy soo xaadiraan oy soo xaadiraan oy dhegaystaan dikriga taas ayay kutusaydaa qofka soo gala marka khadiibku marka uu yimaado kadib qofkaas loo qori maayo soo aadidii uu waxa weeya masaajidka soo aaday oo kallahaadii soo hormarid ajar ah loo qori maayo soo horumarin ajarkeed waa seegay wixii marka khudbada dhegaysigeeda iyo salaadaas tukashadeeda uu ka helo nasiibkiis weeye nasiibkiis weeye marka waa masale aada u muhiim ah alxadiidu alxaadi walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo koobeeya boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weriya can salamata ibnu lakwac wa kaana salama wuxuu ahaa min asxaabi shajara asxaabu baycati shajara baycatu ridwaan dadkii ka qayb galay baycatu shajarana waxay dhacday sanadii oo waxa weeyaan oo lixaad sanadii lixaad aakhirkeeda bisha shawaal ayay aheed marka cumray soo aadeen nabiga iyo saxaabada kun iyo afar boqol oo saxaabiya la socotay waa u diideen gaaladu inuu marka nabigu xaramka soo galo marka wuxuu u diray ninka la yidhaha cuhmaan ibnu cafaan si uu ula soo hadlo u yidhahdo dagaal uma soconee inaan cumraysanaan u soconay noo ogolaada marka shaydaana wuxuu faafiyey saxaabigii aad dirtay rasuulka allo waa la dilay markaasaa nabigu kun iyo afartii boqoloo la socotay uu yidhi maanta dagaalan gelayna inaadnaan cararin haddaad kulli wada dhimataan ballan igula galankaasay ballan la wada galeen raggii ballankaas la galay uu ka mid ahaa kulligoodna xadiis saxiixa ku sugan hal qof naarta ka geli maayo kun iyo afartan boqol oo maalinkaas nabiga beecada la gashay can salamata ibnu akwax ayaa laga wariyey wa kaana wuxuuna ahaa min asxaabi shajara geeddii dadkeediiyuu ka mid ahaa radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi salama kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu caleyh wasalam aljumcata jumcada huma nansarifu waan soo gadoomi jirno salaadan ka bixi jirnay walxaal laysa lilxiitaani derbiga uusan u sugnaanin dillun hoos hooskaasoo nastadilu bihi aan harsanno xadiiskan wuxuu tusayaa salaada jumcada waqtiga la tukanayo waxa weeyaan waa waqtiga duhurka waqtiga ugu horeeya intaan derbiyaal ku yeelan hoos la harsan karo qoraxdu markay saas u iilato markaasaa la rabaa khudbada in la tukado maxaa yeele nabigan la tuka jirno jumcada waa kasoo bixi jirnay derbiga marka hoos male lafdigaana weliba sii cadaynaya inay zawaalkiina jiro wa fii lafdin waxaa ku sugnaa kunaa waxaan ahay nujmicu kuwa jumcaysta maca rasuulilahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu caleyhi wasalam idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay iilato markaasaan jumcaysan jirnay waa kaas xadiisku waa cadiya marka ay qoraxdu cirka dhexbartinkiisa ka iilato waa markaas markaan tukanaynay uma narjicu waa laaba jirnay natatabacu xaalaan raacraacayno alfaya hooska derbiga annagoo raacraacayno derbigii uusan lahayn hoos la harsado markaas ayaan salaada kasoo bixi jirnay marka khudbada jumcada waqtigeedu duhurka kama horeeyo ee waa waqtiga duhurka laakiin waa awalkiisa weye alxadiidu thaani walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo labay boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yihi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaqra'u mid akriya fii salaati alfajri salaada subax yowma aljumcati maalinta jumcada salaada subax oo ah aliflaamim tanziil sajda suuradaasuu ku akrin jiray waa ragcada horaa lagu akrin wa hal ataa cala alinsaan ragcada danbaa lagu akrin marka sunnadii nabigu inay taas tahay ayaan ogaanay nabiga sala allahu calayhi wasalam labadaas ragco oo salaada subax oo jumcada ah labadaas suuradoodu ku akri jiray kaanadana dawaam ama oo istimraar ah iyo kathratulficil labadaasay mid tustaa marka waa arrin aad u muhiim sunnadaas la nooleeyo salaada subax lagu tukado baabulciidayni haadaa kanu baabulciidayni labadii ciidoodu u baab yahay halkan waxaan ka gelaynaa ciidihii muslimiintu laba ciidooday leeyihiin waa ciidulfitri iyo ciidu adxaa ciidulfitri oo maalinta shawaal ugu horeyda ah iyo ciidul adxa oo ah maalinta toban ay tahay bisha dilxija waa arrin aad u muhiima ciid waxaa loogu magacaabay liannahu yacuudu wayatakararu kulla caam waa soo laalaabtaa sanad kasta ciidaha ummadihii hore dhammaan waa lahaa jireen maalin ay farxadda muujiyaan oo ay farxaan ummatu maxamed ilaahi weyne subxaana wa tacaala wuxuu ku fadilay labadaas ciidood oo ciidulfitri ciidul-adxaa ah mid kastaa camal weynay ku xihan tahay rugni min arkaan islaam ay ku xihan tahay ciidulfitriga waxay ku xidhantaoo ka horeeya soonkii ramadaan oo rugni min arkaan islaam ah ciidu naxriga ama ciidul adxaana waxay ku xidhan tahay xaju beytillaahi alxaraam waxa weyan xajka oo rugni min arkaani lislaam ka mid ah marka mid walbana salaad u khaas ah iyo duco u khaasa iyo mawcido u khaasa ay leedahay muslimiintu ku kulmaan ay ku farxaan waa arrin aad u muhiim ah mu-alifkana tarkiibka iyo qaabka uu iskugu rakibay aad u muhiim tahay sababtoo ah ciiddii oo jumcada markuu ka soo baxay oo ciidul usbuuca aheyd ayuu ciidihii kaloo labadaha ku daray muslimiintuna labadaas ciidood ayay leeyihiin ciidda jumcada maalinta jumcadu waa ciidda muslimiinta oo usbuuca ciiddiisa weeye waxa weyan ciidulfitri ciidul adxaana waa sanada labada ciidoodoo soo gasha islaamka dhexdiisa ciid sharci ah amase xaflad oo sanad guurada oo soo wareegta oo faysta sharci ah oo ay leeyihiin ma jirto wax alla waxa faystaahoo kale oo dhan waa bidac iyo quraafo waxa weyan ciidda mawliidka oo kale oo ayadana waxa weyan bisha rabiicul awal labiyo tobankeeda maalin faysta laga dhigo waa baatil waana ciid waxa weyan dalaal ah ciidda oo waxa weyan sidaasoo kaleeto ciidul israa ciidulmicraaj waxa weyan israha iyo micraajka iyagana sanad guuro loo sameeyo sana diinta salkuma le waxa weeyaan sanad guurada markii sanadu kala guuraydo ama hijriya ha ahaato ama mid kale ha ahaatee salkuma le waxa weeyaan sidaas oo kaleeto marka oo faystada oo waxa weeyaan marka boqorku dalka qabsado oo kaleeto sanad guurada kasoo wareegta salkuma le faystadaas oo kale diinta salkuma le kulli waxa weyan maalinta hooyooyinka maalinta caruurta maalinta dhirka maalinta aidiska maalinta maalinta maalinta waxaasoo dhan waa dhaqan gaalaad wax oo diintayda sal ku leh ma ahan nabigeena suuban sala allahu alay slm markuu saxaabada u imaanayey oo magaalada madiine uu yimid magaalada madiine laba maalmood ay cayaaraan ay lahaayeen nabigu wuxuu ku yidhi qad abdalakum ullah allah idinkugu bedelay bihimaa labadii maalmood khayran minhumaa laba ka qayr badan yowma alfitri waaladxaa maalinta ciidulfitriga iyo maanta ciiduladxaa labadaas alla idinkugu bedelay muslimiintu marka waxay qaateen bedelkaas mubdaluhinugiina waa ka tageen marka dadki qayr kale waa inay qaataan nabigu wuxuu siiyey oo ah ciidaha saddexda ah oo ah ciidda waxa weyan jumcada oo ciidda usbuuca ah iyo labadaas ciidood sanada soo gasha qofkii wax kale qaataa wixii nabigu ummadda ka bedelay ayuu ku sugan yahay wixii nabigu siiyo hadyigahana waa ka tegey insha allahu casharka dambe ayaan ku dhammaystiri doonaa wabilahi towfiiq wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed